الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo toddobaad oo ka mida suurat lanfaal waxaan kusoo dhex jirnay dagaalkii beder oo suuradda inteeda badan ay ka hadlaysay qisadiisii waxaa inoo dambeeyey reer maka markii lagaga reeyay oo lagaga adkaaday dagaalkii beder waxaan soo sheegnay xoolihii abu sufyaan uu waday oo baxsaday nebiga ka baxsaday sal lla lay wasalam inay ku heshiiyeen markay noqdeen waxoodii soo hadhay in xoolahaas la daayo si la ysugu diyaariyo duulaan labaad oo loogu isticmaalo aayaddii inoo dambaysay baa arrintaa ka hadlaysa oo rabbi subxana watacaala ku yidhi haddaad xoolo bixisaan waa laydinka rayn qoomani qoomamayna idinku noqon gaalada aakharana jahanama baad gelaysa taasay marka aayaddani ku xidhantay liyamiiza allahu alkhabiisa min aayib wuxuu alla saa u yeelaya liyamiiza inuu sooco daraaddeed allahu alla inuu sooco alkhabiisa kan xun inuu sooco min aayibi ka wanaagsan inuu ka sooco wayajcala iyo inuu yeelo darteed alkhabiisa ka xun bacdahu qaarkii calaa bacdin qaarka kale dushiisa inuu yeelo oo fa yarkubahu uu isdul saaro jamiican xaal idli isku raseeyo ama yani uu iskorkor saaro jamiican xaaluu idil yahay oo fa yajcalahu markaa uu yeelo fii jahannama jahannamo dhexdeeda uu yeelo ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray waxaa saa loo yeelay oo gaalada jabka loo gaadhsiiyey in la kala saaro midka xun iyo ka wanaagsan ka xun waa midka shaqiga ah waa ka ayaanka daran ee nasiibka lahayn ee naar u qoran tahay oo ilahay agtiisa cadaab loo qoray tayibkuna waa ruuxa saciidka ah ee mu'minka ah ilaahay agtiisana janno iyo khayr ku leh labadaa in la kala saaro daraaddeed ujeedada laleeyahay labadaasaa la doonaya inay kala baxaan oo kala caddaadaan kadibna kii xumaa inuu alla subxaana wa tacaala qaarkii qaarka kale dushiisa yeelo fa yarkubahu jamiican oo uu iskorankoriyo yani yarkubahuda waxaa laga wadaa shayga markii aad laysdul saaro laysku dul raseeyo ama layskoraankoriyoo qeybba qeybtiisa kale la kor saaro ayaa la yidhahdaa marka khubafadii dadkii xumaa shayaadiintii ama isi ha ahaadeen ama jilli ha ahaadeen naarta dhexdeedaa laysdul saarsaaray waa laysku dul rasaynaya macna fayajcalahu fii jahannama kadibna jahannamo dhexdu alla yeeli subxana wa tacala kuwa khasaare waa kuwa maxaa yeelay adduunkana waa ku jabeen oo waa lagaga reeyey aakharana hoygii ugu xumaabay galana cadaab ilahi subxana wa tacala khasaaraha ka weyn aaway marka liyamiiza allahu alla inuu sooco daraaddeed yuusaa u yeelay alkhabiisa kan xun inuu maro oo sooco min atayibi ka wanaagsan inuu ka sooco oo labadoodaasi kala cadaadaan oo la kala garto wayajcala inuu yeelo markaana iyo wayajcala inuu yeelo darteed alkhabiisa ka xun bacdahu qaarkii calaa bacdin qaarka kale inuu dusha ka saaro oo fa yarkubahu uu raseeyo isku dul raseeyo jamiican xalay idil yihiin oo iskurankoriyo fayajcalahu markaa uu yeelo fii jahannama jahannamo dhexdeeda inuu yeelo daraaddeed baa saa loo yeelay ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray qul waxaad ana nebigu liladiina kuwii waxaad ku dhaa kafaruu gaaloobay in yantahuu hadday joogsadaan hadday ka joogsadaan wixii ay wadeen gaalnimadii iyo dagaalkii yukfar waa la dhaafi lahum iyaga waa loo dhaafi maa qad salafa wixii hormaray waa loo dhaafi wa in yacuuduu hadday noqdaanna oy gaalnimadii ku laabtaanna faqad madat waxaa tagtay xaqiiqee sunnatu lwaliina kuwii hore wadadii lagula dhaqmay qacaadadii iyo wadadii kuwii hore lagula dhaqmay way tagtay saasuu sheeg bale nabiga sal lay slm kuwii gaalada ahaa waxaad ku tidhaahdaa haddii ay reebtoomaan gaalnimada joojiyaan oy ka noqdaan oo iimaan iyo islaamnimo u noqdaan oy yani alla iyo rasuulkiisa raacaan wixii ka horreeyey markaa waa loo dhaafi yukfar lahu maa qad salaf maadaama ay soo islaameen oo gaalnimadii ka soo noqdeen wixii markaa ka horreeyey oo dembi ah waa loo dhaafaya maxaa yeele sida xadiiska nabiga kusugan sal lay waslam alislaamu yajibu maa qablahu islaamnimadu wixii ka horreysay way goysaayo way tirtaa ruux hadduu soo islaamo kaanahu isagoo maanta dhashoo kalu ka dhigaya marka hadday ka noqdaan gaalnimadii wixii hore waa loo dhaafi hadday gaalnimadii ku socdaan oy ku noqdaanna haddee waxa weeyaan iyaga oo kale kuwii ahaa ee horay u tegay dariiqo lagula dhaqmay baa jira jidkii kuwii hore lagula dhaqmay waa tegay macnaha waxa weeye iyagoo kale kuwii ahaa ee ka horreeyey sidii loola dhaqmay baa loola dhaqmay doonaa iyagana saas weyaan oo yani yaa ka horreeyey ummadihii ka horreeyey qur-aanku ka warramaya la halaagay macna sidaa unbaa iyagana la marin doonaa hadday gaalnimada kusii walxadayaan saa u sheeg baa le nabiga sal lay slam qul waxaad tidhahdaa nabi ow liladiina kuwii waxaad ku tidhahdaa kafaruu gaaloobay in yantahuu haddii ay joogsadaan hadday ka joogsadaan gaalnimada iyo hadday ka reebtoomaan xumaanta ay wadaan yukfar waa la dhaafi lahum iyaga maa shaygii qad salafa hormaray wixii horay u dhacay oo khalad ah waa loo dhaafi wa in yacuuduu hadday noqdaanna oo ay gaalnimadii dusheeda kusii sugnaadaan ay ku noqdaan faqad madat xaqiiqiya way tagtay sunnatu lwaliina kuwii iyaga ka horreeyey dariiqadii lagula dhaqmay iyo wadadii lagula dhaqmay iyo caadadii lagula dhaqmay oo in la halaagay ah way tagtay iyagana tii unbaa lagula dhaqmay mana waqaatiluuhum xata laa takuna fitnatu wayakuna addiinu kulluhu lilah fain intahaw faina allaha bima yacmaluuna basiir waqaatiluuhum la dagaalama bu rabbi subxana watacala xataa laa takuna ilaa aysan ka ahaanin fitnatun fitno ilaa aysan ka ahaanin shirki ama dadkoo diintooda laga fitneeyo inta laga waayayo la dagaalama oo wayakuuna inuu intuu ka ahaanayo addiinu diinkuna intuu ka ahaanayo kulluhu dhammaantii lilahi ilahay intuu ka ahaanayo fain intahaw haddii ay reebtoomaan hadday ka reebtoomaan oo daayaan wixii gaalnimadii fa ina allaha alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan basiiru kii arka wey wain tawallow haddaad jeesataan ama wain tawallow hadday jeesadaan faclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle mawlaakum ka idinla jira inuu yahay geeliyihiinna inuu yahay iyo sayidkiinna nicma waxaa nicmo lahaaday almawlaa mawle ayaa nicmo lahaaday isagaa u nicmo lahaaday wa nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru hiiliye isagaa u nicmo lahaaday alla subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye suurat lbaqaraan kusoo marray aayaddan oo kale rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacala la dagaalama saxaabadii baa la faraya kadibna amarku wuxuu yaalaa ummadda oo dhan buu yaalaa la dagaalamana le ilaa intee la dagaalanaa xataa laa takuna fitnatu wey ilaa fitna aysan ka ahaanin oo fitnada maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa shirki iyo gaalnimo ilaa la waayo ama mehe waxaa laga wadaa oo iyadana soo gelaysa ilaa la waayo dad diintooda laga fitnaynayo oo dadku diintooda ay xorriyad u helaan maxaa yeelay nimanka maka jooga iyo gaaladu maynan u ogolayn dadka iimaanka leyihiin inay iimaankoodi iyo diintooda iyo cibaadadooda si xorriyada u gutaan bal waa la cadaadin jiray oo waa la dhibi jiray oo waa la dacaydayn jiray oo waa la garaaci jiray marka waxaa laleeyahay ilaa taas laga waayo oo gaal ruux muslima diintiisa ka fitneeya ilaa la waayo la dagaalama waa inay fitnadu dhamaato ilaa yani awoodan iyo quwadan dadka diinta ka hortaagani ilaa meesha ka baxdo la dagaalama taas markaad meesha ka saartaan markaa kadib dadkii faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur bay markaas ruux marka xorriyad buu leeyahy haddaad doonto iimaan ka qaado haddaad doontona diid lagu qasbi maayo laakiin awoodan dadka diinta ka fitnaynaysa ama dawladdan ama kooxdan ama macnaha waxa way magaaladan ka fitnaynaysa dadka diintay ka hortaagan kuwii diinta qaatayna cadaadinaysa oo dhibaysa taa ilaa la waayo la dagaalamayo macna ama shirkigiiba laftiisiiba la waayo iyo gaalnimada macna diinkuna ilaahay keligii u wada ahaado waxaa laga wadaa ilaa keli alle keligii la wada caabudo oo daacada iyo yeelitaanka iyo diinta iyo tawxiidku alle keligii u yeesho diimaha kale oo dhanna laga saromaro waa in diimaha kale diinta islaamtu ka saramarto maxay kaga saramari xujo way kaga sarrayn oo xagga xujada iyo macnaha waxa weeyaan daliilka way kaga sarraysaa laakiin xagga lagaga saramarinayo waxa weeyaan seefta iyo awoodda waa inay kaga saramarto ilaa inta heerkaa laga gaarayna waxaa la doonayaa dadka iimaan kaliyi inay macnaha waxa weeye ay wadaan hawshaa ilaahay faraya subxana wa tacala hadday ka hadhaan oy daayaan gaalnimada oy joojiyaan kufriga iyo la dagaalanka nabiga sal lay waslam alla waxay samaynayaan wuu og yahay waan soo marnay markaa waxaa laga wadaa fain intahaw falaa cudwaana ilaa cala aalimiin way markaas hadday joojiyaan gaalnimada hada markaas wax lagu maaga male marka wax lagu maaga male xadgudubka liaalimiin baa iskale anuutay doonaan fi suurati tawba fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawu zakata fakhalluu sabiilahu way markaas daaya jidkooda baneeya faraha ka qaada marka hadday soo noqdaan oy salaada hagaajiyaan oo zakada bixiyaan hada maxaad markaa kuleynaysa maxaad kula dagaalamaysaan markaa dad ahlu iimaan ay noqdeen idinkoo kale fa ikhwaanukum fi diin waa tii ahayd aayad kalena waa walaaladiin marka tii oo kaleeta way markao yani mar hadday soo laabtaan oo ileen shaksiyadooda dagaalka kuma soconin dagaalka la dagaalama laleeyahay ayaga daatadooda ma ahayn dhul in laga qabsadana ma ahayn in xoolahooda la dhacana ma ahayn muhimaddu waxay ahayd in ay gaalnimada ka noqdaan fitnadana joojiyaan dagaalkana daayaan tii hadday ka noqdaan bas faraha ka qaada markaa macna saasaa la leeyahay hadday jeedsadaan oo ay noqdaan oo markaa kadib ay iimaankii ka jeedsadaan iyo islaamka qaadashadiisii waxaad ogaataan ilahay baa idinla jira marka waxa weeyaan ha ka gabalina ha ka gabalina ilaahay baa idinla jira isaga ayaana sayidkiina ah sayidna isagaa u nicmo lahaaday hiiliyana isagaa u nicmo lahaaday alla subxaana wa tacala saasaa la leeyahay waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aysan ahaanin fitnatun waxay ku kala gedisan yihiin diinta islaamka dagaalkeeda iyo dagaalka ummadaha iyo dowladaha iyo mabaadiida kale waxay ku kala gedisan yihiin diinta islaamka ujeedadeedu ma aha inay wax gumaysato ujeedadeeduna ma aha uu wax qabso wax burburi ujeedadeedu waxa weye addoomadan oo ilaahay ka fallaagoobay allihii abuurtay ka fallaagoobay ha lagu soo celiyo waa saas rabbi bay ka fallaagoobeen abuurtay oo hawshuu u dirsaday bay ka baxeen oo kibiriya isla weynan bay galeen addoommadan allihii abuurtay dib ha loogu soo celiyo mabdaa islaamku u dagaalamaya waa kan saas way macnaha linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ila cibaadati rabbi alcibaad wa min jawri min jawri aladyaani ila cadli lislaam addoommadan iscaabudahaye iyagu ishoos jooga inta laga saaro iscaabudidda iscaabudayaan kulligood in ilahay la hoosgeeyo oy alle keligii ka wada dhexeeyaan oy isaga keligii addoomma u wada noqdaan iyo diimahan iyo nidaamyadan bini aadamku dejistay cadaalad xumadooda in dadka laga saaro islaamka iyo cadaaladiisa iyo in dadka loo saaro macna ujeedada loo dagaalamay waata laakiin bulshooyinka kale iyo dowladihii nidaamyada jira ay waxay u dagaalamaan ama dad gumayso ama xoolahooda dhac ama dhulkooda qabso waxyaala noocaas oo kale ama maadi adduunyo oo macno lahayn bay u dagaalamaan macna saas weya waqaatiluuhum dagaalama la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aysan ka ahaanin fitnatun wax fitna fitno dadka diintooda laga fitnanaya ama shirkigaba wayakuuna ilaa uu ka ahaado oo wayakuuna uu ahaado addiina diinku iyo daacadu kulluhu dhammaantii lilahi ilahay intuu uga ahaado marka intay taasi jirto waa inuu dagaalku jiro wey maanaa goor jihaadka yani meesha laga saaray ma jirto ilaa qiyaami saaca nabi ciise markuu imaan doono calayhi salaam oo aakhiru zamaan oo dajaal u diri joono kooxda la socotaay way jihaadi doonta daaifa almansuura koox mar walba hawshaa u taagan baa jirto nabigu sheegay sal lay waslam ilaa qiyaamadu ka timaadana hawshaasi hawl yani dhammaanaysa maaha wayakuuna addiinu kulluhu lilah maxaa yeelay waxaan marna dhammaanayn oo dhulka ka dhammaanaynin shirki iyo gaalnimo iyo awooddiisaan ka dhammaanayn intay taasu jirtana waa in dagaal lagu hayo saas maana sidaasu ilahay jidinaya subxana wa tacala arrinta ugu adagay maanta iyo shalayba la dagaalamayaanna waxa weye inay tiirka isaga ah muslimiinta ay ka saaraan qalbigooda gaana waxay ugu necab tahay weligeenna ugu necab ilaa maantana ugu necab tahay tiirka yani islaamka uu jideeyey oo ka mida tiirarka waaweyn oo ah jihaadka qodobkaa way qodobka la dagaalamaya hadday heli karaanna qur-aanka way ka tiri lahaayeen wax alla waxa jihaad ku saabsan muslimiinta qalbigoodana in laga saaro intaasoo siyood baa laisugu dayaya saas way macanaa maalin mid baa waxaan aqriyay yani majallo ay ay ku soo baxday maraykanku waxyaalaha uu ka rabo sacuudiga sacuudiga maraykanku waxyaalaha uu ka rabo marka waxaa ku taalla manaahijtooda waxbarashada waa inay bedelaan waxyaabaha la doonaya inay ka bedelaan baa meesha ku qor marka waxaa ka mid a manaahijtooda waxbarashada ee iskuullada lagu qaata ama macaahidda ilaa heer jaamacadeed waxaa ku yaala jihaadka iyo dagaalkabaa aada ugu soo noqnoqda sidaas daraaddeed kelimadaas waa in laga saaro waxbarashada sacuudiguna way ku adag yihiin oo way diidan yihiin sida muslimiinta qaar ka mid ahba ay u ogol yihiin sida qaadiriyada oo kale ayagu uma ogole way diidan yihiin saasaa ku taal siday qaadiriyadu u ogol yihiin in la daayo ayagu uma ogola ila wa yna garanayaan sooma qolyaha qolyaha laga dhammaysan kara ogolaan kara iyo qolyaha aan ogolayn gaala way garan saas wey macnaha marka arrinta ugu adag ay ku dadaalayaan waa taa ingiriisku waagii la dhihi jiray boqortooyadiisa iyo imberatoriyadiisa yacni qoraxdu kama dhacdo waa waaga uu sameeyey ninka la odhan jiray axmed qulaam mirza qaadiyaaryada ninkii aasaasi ingiriiskaa soo saaray sababtuu usoo saarayna waxay ahayd inuu yidhaahdo nebi maxamed nebi ka dambeeyey baan ahaa diintii islaamkana waxaan ka bedelay qodobka ah jihaadka jihaadka waa nasakhay wax iska cadde ingiriiskaa samaystay si uu qodobkaa meesha uga saaray maantana kooxaa la samaysanayaa kuwo leyna macnaha waa mutacalimiin baa la samaysanayaa yani hay-adaa la samaynayaa intaa waxaa lagu dadaalayaa tiirkaasi inuu meesha ka baxo oy gaaladu ka saaraan waa inaan marka garan ahmiyaddu leeyahy ummad walba oo ummadaha caalamka ka mid a dastuurkeeda iyo nidaamkeeda waxaa ku jira qodob ku saabsan yani siday isu difaaci lahayd iyo ciidan wax ku saabsan iyo nidaamkiisa iyo say u dagaalami lahayd nidaam uusan ku jirin marka dawlad walba waa ku jira muslimiinta iyo mabdahoodi iyo caqiidadooda iyo diintooda waxaa ka mid a qodobkaasaa ka mid a qodobkaasna weligii lama saari waxayna nabigaa inoo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa qiyaami saaca saacaddu markay soo dhowdo nabi ciise iyo kooxdaas imaanayaan inuu jihaadku taagnaan doono ma kari doonaan laakiin way isku taxallujinaya inta tabartooda iyagu way dadaali laakiin ma awoodi karaan way macana ayib wain tawallow hadday jeesadaan faclamu waxaad ogaataan ana allaha alle mawlaakum inuu yahay hiiliyihiina ka idin hiilinayo nicma almawlaa hiiliye ayuu u nicmo lahaaday alla subxana watacala wa nicma nicma almawla ku arintiina gacanta ku qabta ayuu u nicmo lahaaday wa nicma wuxuu u nicmo lahaaday alle annasiiru nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru hiiliye isagaa u nicmo lahaaday macna waclamuu anamaa hanimtum min shay waclamuu waxaad ogaataan anamaa hanimtum wixii aad qanimaysataan oo min shayin shay uun ah faana lilahi ilahi buu u sugnaaday khumusahu meeshiisa shanaad shan meelood marka loo qaybiya meel ka mida ilahay baa iskale walirasuuli rasuulku u sugnaaday khumuskaas walidilqurba qaraabtinimada kuwa u saaxiibkaabuu u sugnaaday walyataama iyo agoonta walmasaakiini iyo masaakiinta wabni sabiili iyo wiilka jidka wiilkiisa yani ka jidka u saaxiibka ee socotada in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwa rumeeyey billahi ilahi haddaad rumayseen iyo wamaa kii anzalnaa aan dejinay calaa cabdinaa addoonkanaga dushiisa waxaan kusoo dejinay haddaad rumaysantihin yowma alfurqaani maalintii kala bixinta yowma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood wallahu alla calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirunkii awoodo wey aayaddani waxay faahfaahinaysaa xoolaha laga qabsado gaalada xoolaha gaalada laga qabsado waa laba nooc nooc waxaa la yidhahdaa haniima la yidhahda noocna fey baa la yidhahda fey nooca haniimada la yidhahdo waa nooca gaalada lagaga qabsado xoog dagaal baa la ysla galay xoolaha laga qabsaday xoolaha noocaasa haniima la yidhahdaa sidii beder oo kale faygana waxaa la yidhahdaa suuratulxashri baa ka hadli doonta waxaa la yidhaahdaa wixii ay iyagu ka cararaan oon dagaal lagu gelin xoo ay iskaga tageen oo dagaal lagu gelin intay un cabsadeen ay ka carareen oo lasoo qaatay dagaalna uusan ka dhicin fay baa la yidhahda laba xugun bay kale leeyihiinoo aayaddani marka waxay ka hadlaysaa xoolaha xoogga lagaga qaatoo dagaalka gaga qaatay oo haniimo la yidhaahdo see loo qaybinaya hodda waa marka koobaade ummaddan keliya tay haniimadu xalaal u ahay ummadihii ka horreeyey hadday haniimo qabsadaan waa la sugi jirayoo samada intuu dab ka yimaado dabkaasaa qaadan jiray xalaal uma ahayn laakiin ummadana ilaahay u xalaaleeyey haniimada waxay ka mid tahay khasaaista ummaddanay ka mid tahay macnaha waxyaalaha goonida ku ah sidii loo qaybin lahaa bay marka ayadani sheegtay rabbi wuxuu yihi waxaad ogaataan waxaad haniimaysataan oo shay uun ah ama ha yaraada ama ha badnaado shay un waxaad haniimaysataan shan meelood baa loo qaybinaya ama ha yaraado ama ha badnaado shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood waxaa iskale ciidankii dagaalka galay arbacatu akhmaas waxaa iskale ciidankii dagaalka galay ee xoolaha kaata qabsaday meel baa soo hadhay meeshii soo hadhay oo meesha shanaad ah qaabkii loo qaybin lahaa bay aayaddu sheegtay waxay tidhi khumuskaas afartii meelood meyna meeshaa soo hadhay way khumusku meeshaa soo hadhay ee khumuska ilahay baa iskale rasuulkiisaa iskale qaraabadaa iskale agoontaa iskale masaakiintaa iskale socotadaa iskale intaasaa le baa le ilaahay baa iskale maxaa laga wada ilaahay baa iskale waxaa loo badan yahay hadalkaasi waa uun barakaysi ilaahay magaciisa la barakaysanayo unbaa loogu bilaabaye qayb ilaahay baa le la dhahayo gooli loo saarayo inaysan jirin ee khumuskaas markii bannaanka loo soo saaro shan meelood baa loo qaybinaya isaga laftiisa meel waxaa iska le rasuulka sal lay slam meelna waxaa iska le rasuulka qaraabadiisa oo banu haashim iyo banulmualib ah yani labadii qoys ee jaahiliyadiina yani isku xilfiga ahaa islaamka dhexdiisana isku xilfiga ahay oo rasuulku uu ka dhashay mid ka mida reer bani haashim reer banmualib mualib banumualibna waa ilmaadeeradood laakiin markii nebiga daraaddii loo cadaabiyey reer bani haashim banilmualib way u hiliyeenoo way isgarab taageen oo dhibkii bay la wadaageen labadii kale ilmaadeerka ahayeenoo cabdushamsi iyo nawfal ayagu bannaankay ka mareenoo carabtii kale qurayshtii kale ku darmadeen saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yihi banu mualib iyo banu haashim waa hal shay buu nebigu sal lay slam jaahiliyada mayna kala tegin islaamkana ka tegin kala tegi maayaan waa labada zakada wax ku leh marka dawiil qurba qaraabadaa nebiga laga wadaa sal lay waslam ayagaa iskale qaybta labaad qaybta saddexaadna agoontaa iskale qaybta afraadna waxaa iskale masaakiinta leh dadka baahan ee wax ku filan aan haysanin qaybta shanaadna waxaa iska leh dadka socotada ah ee u baahan safartooda waxay kusii wataan sahaydu ka go'day ee sahayda u baahan dadkaasa iskale shantaasaa loo qaybinayaa khumuskii isaga ahaa ee meeshaa kasoo baxay saas way macana sidaa yeela baa laleey marka haniimada saa u qaybiya haddaad rumaysantihiin alle saas way macana haddaynaan ilahay rumaysanan de waad boobaysaan markaan soo marnay in macnaha waxa weeyaan yani haniimada oo iyadoo la qaybinin wax laga qaato hoos ahaan wax looga xadaay inay tahay hulul dunuubta waaweyn ba ka midta waman yaglul yati bima alla ywma alqiyaama maalinta qiyaamadu imaanaya isagoo wixii uu khayaamay dusha ka saaranta oo isagoo lagu fadeexaynaya macnaha marka haddaad ilaahay rumaysan tihiin iyo qur'aankii soo degay yowmalfurqaani haddaad rumaysan tihiin yowmalfurqaani waxaa laga wadaa maalintii beder baa laga wadaa maalintaa beder baa yowm furqaan la yidhahdayo waa maalinta ilahay xaq iyo baatilka uu kala cadeeyey oo kala bixiyey maxaa yeelay kooxdii xaqa wadatay baa loo hiiliyey kooxdii baatilka wadatayna waa la jabiyey halkaasi arrintu way caddaatayoo yowmulfurqaan waa la kala baxay oo si fiican baa wax loo kala bixiyey maalinkaasi haddaad qur-aankii soo degay rumaysantihin oo qur-aanka maalinkaa soo degay muxuu ahaa waa qur-aanka qaybinaya haniimada qaybinaya ilan wuxuu soo degay beder buu soo degay maalinkaasoo labada kooxood ay kulmeen labada jamaaco ay kulmeen oo waa jamaacada muslimiinta iyo jamaacada gaalada ay kulmeen macna maalinkaa wixii soo degayoo qur-aan haddaad rumaysantihiin allana rumaysantihiin haniimada saa u qaybiya le waclamu waxaad ogaataan annamaa hanimtum wixii aad haniimaysataan oo min shayin shay un ah haba yaraadee faana lilahi ilahay waxaa faana lilah ilaahay buu u sugnaaday khumusuhu meeshiisa shanaad afartii kalena ciidamadii baa qaatay meeshiisa shanaad ilaahay baa iskale ilaahay waxba uma baahnee hadalka unbaa lagu furfurtay oo waa la barakaysanay qolaa mufasiriinta ka mid waxay leeyihin meehe qaybtaa ilaahay baa lala leeyahay kacbadaa la siinaya oo kacbada dayacatirkeeda iyo hagaajinteeda iyo waxyaalahaasa loo loo yani yaa lagu bixinaya bay leeyihin laakiin waxaa loo badan yahay faana lilahi khumusahu ilaahay baa khumuskaa iskale alle uun magaciisa waxaa meesha loo soo dhigay in macnaha waxa weeyaan la barakaysto oo hadalka lagu furfurto o lagu bilowdo unbaa meesha loo soo dhigay faana lilahi khumusahu walirasuuli iyo rasuulku usugnaaday meeshaa shanaadi waxay usugnaatay rasuulkay usugnaatay sal lay waslam rasuulku seebuu yeelayaa qaybta kaga soo hagaagta khumuskaas wuxuu yeelayaa siday culimmadu u badan yihiin sidii isaga la qumanaata umugu tasarufaya rasuulku sal lay waslam si alle sidii la qumanaata xataa mar badan inta badan ummaduuna dib ugu soo celinayaa masaalixda ummadda iyo ayagu dib ugu soo celinay xadiis saxiixa nabiga waxaa kaga sugan sal lay slam inuu yidhi waxyaalaha haniimadiinna ah waxaan khumuska ahayn kuma lihi waalkhumusu marduudun calaykum buu nabi sal lay slam khumuskiina idinkaunbuu idinku soo noqonaya idinkaun baa laydinku soo celinaya macana marka hadduu nabigu sal lay slam ay la qumanaato inuu reerihiisa iyo xaasaskiisa iyo ku bixiyo hadday la qumanaato inuu hub ku iibiyo hadday la qumanaato inuu meel kaleeto u yani waxa ku bixiyo isaga ayaa maamulkeeda iskale way macana saas weyaan markii nabigu geeriyooday sal lay waslam see la yeelaya khumuskaas qaybta nabiga kaga soo aadaysay rasuulkii hadduu dhintay see loogu talinaya waxaa loo badanya ninka markaa muslimiinta madaxda u ahe khaliifka ah baa sidii uu isaguna markaa u arko ku maamulaya masaalixda iyo danaha guud ee muslimiintu ku bixin hadduu rabo hub iyo wuxuu ku siinayaa yani ciidamada ayuu macnaha waxa wey ku bixinaya si alla sidii la qumanaato ayuu ku bixinaya maxaa yeelay booskii nabigu ummadda u joogay hogaanka isagaa maanta u jooga isagaa marka hawshaa la wareegaya leeyahay macnaha saas weeyaan walirasuuli rasuulkay usugnaatay sal lay wasalam khumuskaasi rasuulku u sugnaaday walidilqurba iyo nabiga qaraabadiisa sal lay wasalam qaraabadii lafteedii haddii la waayo ayadana imaamkaa la wareegay oo isaguna sidii la qumanaatu ku bixinaya macana walyataamaa agoota ayuu u sugnaaday walmasaakiina iyo masaakiinta iyo wabni sabiili iyo socotada dadka macnaha jidka hayee saahidu ka goodhay imisa way intaas marka lilahina ka reeba rasuulka dalqurba yataama masaakiin ibni sabiil meeqo shan khumuskiibaa shan meelood loo qaybinaya saas macana haniimadii guud soo shan meelood looma qaybin afar waxaa qaatay ciidamadii mid baa soo haray halkii soo haray baa shan meelood loosii qaybinaya markaasaa inta la shanta la sheegay baa la kala siinaya saas maana halkaasa ku kala bixinaya ayib in kuntum haddaad tihiin saa qaniimada u qaybiya wey in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwa rumeeya billahi ilahi haddaad rumayseen iyo wamaa qur'aankii anzalna aan soo dejinay calaa cabdina addoonkanaga dushiisa aan kusoo dejinay waa maxamedin sal lay waslam yowma alfurqaani maalintii kala bixinta maalintii la kala bixiyey gaalada iyo muslimiinta qur-aankaan soo dejinay yowma maalinkii qur-aankaan soo dejinay haddaad rumaysatiin ymada dambe kabedlka ta yowma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii jamaaca maalinkay kulmeen qur-aankaan soo dejinay haddaad rumaysan tihiin oo qur-aankii qaybinaya haniimada ah haddaad qur-aankaa rumaysan tihiin saa u qaybiya xoolahaad gaalada ka qabsateen wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiiru kii awoodo wey id antum bilcudwati dunya wahum bilcudwati lquswaa id wakti ka sheekeen nabiyow antum idinku bilcudwati taagsinta aad ku sugantihiin alcudwa waxaa la yidhahdaa meesha taagsinta ah bilcudwati taagsinta markaad ku sugnaydeen addunyaa ee dhawaanshaha badan oo xagga madiine xigta wa hum iyagii gaaladiina bilcudwati ay ku sugan yihiin taagsinta alquswaa ee fogaanshaha badanoo magaalada madiina ka fogo xagga maka xigta waarakbu jamaacadii yani musaafiriinta ahaydna asfala meel hoosaysa ay yihiin minkum idinka idinka hoosaysa walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen oo yamuhtami lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen fi lmiicaadi ballanka waad isku khilaafi lahayd walakin allaha allah walaakin laguse noqoye liyaqdiya halka taqdiir baa ku jira walakin walaakin lagu noqoye jamacakum alla wuu idin kulmiye min hayri miicaadi ballan la-aan buu ilaahay isu kiin keenay muxuusaa u yeelay liyaqdiya inuu xukumo daraaddeed amran arrin arrinkaasoo kaana ahaado mafcuulan ku la falayo arrin in la falo ay laazim tahay si uu alla u xukmo subxana wa tacala liyahlika inuu halaagsamo daraaddeed man halaka ciddii halaagsatay can bayinatin xuja cad xaggeed xujo cad korkeeda inay ku halaagsanto wa yaxyaa inuu noolaado daraaddeed man xaya ciddii noolaanaysa can bayinatin xuja cad durtusheeda ay ku noolaato wa ina allaha allana la samiicun midkii maqal badan weye caliimun oo cilmi badan wey rabbi subxana wa tacala waxaa la leeyaha nabiga dagaalka goobtuu ka dhacay iyo siduu u dhacaybaa wax laga sawiraya dagaalku beder buu ka dhacay beder waa meel tog ah meel dooxa oo tog ah wey togga dhankiisa soko oo magaalada madiina soo xigtaay waxaa deganaa ciidankii nabigu watay sal lay slm togga dhankiisa shishe ee fogaanshaha badan oo marka madiine loo fiiriyo fogaanshaha badan oo xagga maka xigana waxaa deganaa ciidankii gaalada togguna dhexdoodu marayay oo dooxada way u dhexaysay taasi waxa weeyaan id antum bilcudwati dunya wahum bilcudwati lquswa labadii ciidan halkaasi kala deganay aaway qoladii socotada ahayd ee ganacsiga wada ee abuu sufyaan aaway warakbu asfala minkum qoladaa socotadiiina hoos bay idinka xigeenoo waa kan soo sheegnay abuu sufyaan markuu ka war helay in lagu soo baxay inuu intuu badda xeebteeda isku jeexay uu hoos maray marka waxa weye safartiina way idinka hoosaysay idinkuna halkaasaa deganayneen yani waxa weeyaan gaaladuna halkaasay deganaayeen ilahay baa isu kenkeenay baa layidhi hawsha waxaa laynoo sheegi rabaa in ay ahayd hawl ilaahay maamulayo subxana wa tacala hawl ilaahay maamulayo oo nebi maxamedna go-aankiisa aan ku imaanin gaaladana go-aankeeda aan ku imaanin rabbi isu keenay rabbi wuxuu leeyahay haddaad ballami lahaydeen ood hadal isugu imaan lahaydeen aan ka wada hadalna goormaynu dagaalanaa oo isu limaadnaa waad isku khilaafi lahayd lina wuxuu dhihilaa bisha dambe lina bisharu dhihilaa lilmaali hebla lilmaali hebla waa isku khilaafi lahayd laakiin ilaahay baaban arrinkaa idin siininba rabbi baa isu kii keenay ballan la-aan idinkoon ballamin oon ku talagelin maxaa yili nabigu markuu soo baxayay sal lay slam muxuu usoo baxay xlashaani socotada taata ganacsiga wata aan qabsati soomaha qurayshina maxay usoo baxday safartiinnii oo la qabsanayo maxamed ka gaadha oo safartiina soo badbaadiya ayaguna dagaal kumayna soo talagelin nebiguna dagaal kama soo kuma soo talagelin nin walba kuma soo talagelin laakiin markii meeshii laysku soo dhawaaday baa dagaalku marka gondahoodu ka dhashay ku talagal la-aan doonayay ee laysugu kii keenay ee dagaalku u dhacay waa ka isagana maxaa ku jira in muslimiintana loo hiiliyo guusha la siiyo iyo libta gaaladana la jabiyo maxaa ku jira waxaa ku jira ninkii halaagsamaya oo gaalnimo kusii sugnaanayana isagoo xujadu u caddaatay inuu kusii sugnaado ninkii iimaan ku noolaanayo iimaan qaadanayana iimaankii inuu qaato isagoo xujadii ay u caddahay ilaahay agtiisana wax lagu marmarsoodo aan la helin maxaa yeelay haddaad aragtay adiga oo ciidankaagii badnaa la jabiyey oo dad yari ay jabiyeen macnaheeda ilahay baa uhiiliyey ilaahay hadduu u hiiliyey maad allahaa rumaysid xujadu waa caddahay marka arrinku inuu kala caddaado daraaddeed baa saa loo yeelay wy mana allana subxana wa tacala waxaad hadalkiina wuu maqlayaa xaalkiinan alla waa la socda subxana wa tacala wadkur xus baa layidhi ka sheekeen nabiyow id waqti antum idinku bilcudwati taagsinta aad ku sugnaydeen taagsinta meesha taagga ah ila waxa weeye yani dooxada labadeeda dhinaci waa taag labadaa taag bay kala saaran yihiin marka id waqti antum idinku bilcudwati taaggii aad ku sugantiin ama taagsintii addunyaa ee dhawaanshaha badan oo xagga madiine u dhow wa hum iyagii gaaladiina bilcudwati taagsinta ay ku sugnaayeen alquswaa ee fogaanshaha badanoo magaalada madiina ka fog wlrakbu jamaacadii ganacsiga watay ee musaafiriinta ahaydna asfala meel hoosaysay ahaadeen minkum idinka idinka hoosaysa badda xeebteedoo idinka hoosaysa ayay ahaadeenoo halkaasay marayaan walaw tawaacadtum haddii aad ballami lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen fi lmiicaadi ballanta dhexdaad isku khilaafi lahayd ismaydaan waafaqdeen walaakin laguse noqoye jamacakum allahu ilaahay baa idin kulmiyey min gayri miicaadin ballan la-aan idinkoo ballamin buu ilahay isukii keenay muxuusaa u yeelay liyaqdiya inuu xukumo daraaddeed allahu alla inuu xukumo amran arrin inuu xukumo oo fuliyo daraaddeed arrinkaasoo kaana ahaaday mafcuulan ku la falayo mid la falayo oo mudan in la sameeyo arrinkaa inuu alla xukumo daraaddeed baa loo yeelay liyahlika maxaa arrinkaasaa loogu xukumay muxuu ilaahay ugu xukumay arrinkaa in la falo mudan waxaa loo xukumay liyaqdiya arrinkuna waxaa yidhi waa guushiya libta muslimiinta in la siiyo gaaladana la jabiyo maxaasaa loo xukumay liyahlika inuu halaagsamo daraaddeed man halaka ninkii halaagsamay oo gaalnimo ku adkaysanaya oo ku dhimanaya inuu ku dhinto can bayinatin calaa bayinatin xujo cad dusheed isagoo waxba ka qarsoonayn arrintu u caddaatay inuu dhinto oo hadduu ku dhinto ilahay agtiisa wuxuu ku marmarsoodo ku cudurdaarta uusan helin ayib wa yaxyaa iyo inuu noolaado darteed iimaan manki ciddii xaya noolaanaysa oo iimaan ku noolaanaysa ciddii iimaan ku noolaanaysana inuu noolaado can bayinatin calaa bayinatin xujo cad dusheeda inuu ku noolaado kii iimaanka ku suganna isagoo wax u cad yihiin oo shaki ku jirin xujo cad inuu ku dul noolaado saas daraaddeed buu alla saa u yeelay subxana wa tacala arrintasaa ugu xukumay wa ina allaha allana samiicun midkii maqal badan weeye hadalladiina caliimun xaaladihiinana la socosho badan wey caliimun oo ogaal badan weeye xaaladihiina ogaal badan ya rabbi subxana wa tacala id yuriikahum allahu fii manaamika qaliilan walaw araakahum kaiiran lafashiltum dagaalka siduu ilahay uga shaqeeyey yaa weli la sii wadaa oo niman kale ayagoon isugu talagelinba rabbi isugu dhuftay subxana wa tacala id waqti xusba le nabiga waa ka sheekeen yuriika uu ku tusinaya nebigu uu ku tusay hum ayaga gaaladii allahu alle markuu ku tusay fii manaamika hurdadaada dhexdeeda markii lagugu tusay qaliilan ayagoo yar walaw araakahum hadduu ku arki walaw araaka hadduu ku tusi lahaa alle hum gaalada kafiiran ayagoo badan hadduu ku tusi lahaayo riyada kugu tusi lahaa lafashiltum waad fulayoobi lahaydeen cabsi baa idin geli lahayd walatanaazactum waadna doodi lahaydeen fi lmri arrinka dhexdiisana waad ku murmi lahaydeen waad isku qabsan lahaydeen walaakina allaha allaase sallama badbaadiyey allah arrintaa nabadgeliyey oo idinka badbaadiyey maxaa yeelay inahu alle caliimun midkii ogaal badan weeye bidaati suduuri waxyaalaha xaaladaha laabta u saaxiibka laabaha xaaladaha u saaxiibka iyo waxyaabaha ku jira ilahay waa ogsan yahay subxana wa tacala waxay ahayd rasuulkeena sal lay slam intuusan dagaalku dhicin buu riyooday riya waxaa lagu tusay tirada gaaladu ay yihiin inay ka yar yihiin tira yar baa lagu tusay markaasuu nabigu saxaabada u sheegay sal lay slam taasi waxay ahayd arrin ilaahay uu ku qalqaalinayay inay mu'miniintu ay geesinimo ku galaan dagaalka dagaalkuna inuusan baaqanile uu dhaco maxaa yeele waxaa la leeyahay haddii riyadaadaa lagugu tusi lahaa ciidankoodoo badan saxaabadana saa aad ugu sheegi lahayd fulannimaa idin geli lahayd arrinkana waad ku murmi lahaydeen war waynu yarnahay waynaga badan yihin nimanka dagaalkayna gelinina war maya ilahay baa inala jira aynu dagaalano waad murmi lahaydeen maxaa yeele meesha ciidan culus baa ka soo baxay oo idinka soo horjeeda laakiin ilaahay baa arrinkaas samata bixiyey oo badbaadiyey oo riyadaada waxaa lagugu tusay ciidan yar war waxoogaaga yarka aynu qarjijamsano waxoogaaga ay wataane xoolahana aan ka qaadan lagaba murmi maayo ilaan meeshii khatar laga dareemayo baa sideedaba muranka iyo isqabsigu ka yimaada soo ma laakiin meeshii uun haniimo banaanka taalla haddii soo qabsan lagu yidhahdo la murmi maayo waa uun la dareeri waa uu lagu yaacay marka ilaahay riyadaa uu ku tusayay waxay ahayd in uu dagaalku dhaco inaad qalbigiina aad heshaan geesinimo inaydaan nimankii ka waabanin baa rabbi subxana wa tacala riyadaa ku tusay mana wadkur xus oo nabigo ka sheekee id waqti yuriika uu ku tusay adiga nebi maxameda hum gaalada markuu ku tusay allahu alle fii manaamika hurdadaada dhexdeeda uu kugu tusay qaliilan ayagoo yar walow araaka hadduu ku tusi lahaa alle hum gaalada kaiiran ayagoo badan hadduu riyada kugu tusi lahaa lafashiltum waad fulayoobi lahaydeen cabsi baa idin geli lahayd walatanaasactum waad doodi lahaydeen fil amri arrinka dagaalkana waad ku doodi lahayd oo rag baa waxay odhan lahay war tabar maahay laynaga daayo walaakina allaha allahse sallama nabadgeliyey arrinkaa ilaahay baa idinka nabadgeliyey oo riyadiiba haddii lagu arkay ciidan yar muran imaan maayo fulaynimana imaan mayso saas way macana sallama inahu alle caliimun midkii ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaaladaha u saaxiibka ee ku jiraaye laabta waxaa ku jira ilahay waa la ogsoon yahay subxana wa tacala waa la socda waid yuriikumuhum id iltaqaytum fii acyunikum qaliila waa mar kale iyadana bal ilahay subxana wa tacala wuxuu damacsan yahay ee uu rabo fiiri sidii uu ugu talagalay unba u dhece waxba istaagi kara ma jira hawl laga shaqaynayo iyo ciidan la doonayo inuu isku dhaco ma baaqan karo ilahay hadduu wato subxana wa tacala wuxuu rabbi yihi subxana wa tacala wadkur waxaad xustaa id ka sheekaysaa nebiyow id waqtiga yuriikumuuhum yuriikumuu uu idin tusay mu'miniintiiyow hum iyaga gaaladaa alla markuu idin tusay id waqtigii iltaqaytum aad kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdooda markuu idinku tusay qaliilan ayagoo yar oo wayuqalilukum idinkana uu idin yareeyey fii acyunihim indhahooda dhexdooda uu idinku yareeyey maxaa isaa loo yeelay liyaqdiya inuu xukumo daraaddeed allahu alle amran arin arrinkaasoo kaana ahaa mafcuulan kula samay kula fali wa ila llahi xagga alla ayaa turjacu la celinaya alumuur arrimaha loo celinaya dagaalka markii laysu saftay mu'miniintu indhahooda gaaladu waxay ugu muuqatay inay ciidan yar yihiin soo nebigu kuma riyoon inay tiradooda yihiin ka yar yihiin markii laysu saftay oo layska hor yimidna ilaa waktigaa muminiintu waxay u arkaan gaalada tiradoodu inay aada u yarto indhahooda ilaahay baa wuxuu u tusayaa indhahooda oo u muujinayaa ciidan intay moodayeen aada uga yar cabdullahi mascuud wuxuu leeyahay aniyo nin kala waxaan ku murmaynaa war nimanku waa toddobaatan ee mehe waa boqol waa ciidankii kunka kunka haw war nimanku waa toddobaatan mehe waa boqol baaba lagu muransan yahay indhahooda ilahay ku yareeyay subxana wa tacala ta kale gaalada laftoodiina mu'miniintii waxay u arkeen indhahoodii say la noqotay inay yar yihiin oo tiradooda ka yar yihiin lufis waa goorma waa marka aan weli dagaalku bilaabanin oo laysu muuqdo oo ciidamadu isu diyaargaroobayaan gaaladii waxay la tahay inay muslimiintu aad tiradooda u yartay oo xataa saddexda boqolay yihiinba kaba sii yar yihiin ayib laakiin markii inta dagaalku bilowday malaa'igtii timid oo si fiican laysu dhexgalay oo markaa meel laga noqdo aysan lahayn gaaladii muminiinta waxay u arkeen inayba ku laban laabmaanba tiradii marka waa badatay war aaway nimankii yar yaraa war tiradii yar waa isbadeshay waa kan soo marnay fi suurati alancaam baynu ku soo marnay soomaya yani yarawnahum milayhim ra'ya alcayn waa kan soo marnay yani labanlaab bay markii dambe noqdeen markii dagaalku bilowday oynan meelay ka noqdaan ayna joogin baa tiradii xaqiiqiga ahayd iyo malaa'igtiio kusoo siyaaday baa la tusay laakiin markaa dima meel laga noqday leeda hadday markaa talo gacan ugu jirto malaha dagaalka way joojin lahay laakiin dhammaata ilahay meeshuu rabay martaan maraysa marka manaa saas weya wadkur xus nabiga oo sheekee waxaad ka sheekaysaa id waqti yuriikumuu yuriikum yuriikumuu idinka mu'miniinta uu alla idin tusay hum gaalada markuu idin tusay id waqti iltaqaytum aada kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdooda wuxuu idinku tusay qaliilan ayaga oo yar indhihiinu ku yareeyey oo wax yar baad u aragteen wayuqalilukum wuu idin yareeyey idinkiibaa laydin yaraynaya marka wayuqalilukum wuu idin yareeyey idinka mu'miniinta ah fii acyunihim gaalada indhahoodana wuu idinku yareeyey gaalada indhahoodii say idiin arkaanna in yar bay idiin arkaan waa markuusan dagaalku bilaabanin laakiin markuu bilowday suuratu alcimraan baynu kusoo marnay inay bateen oy la bateen marka macana maxaasaa loo yeelay liyaqdiya allahu inuu alla xukumo daraaddeed amran arin arrinkaasoo kaana ahaa mafcuulan mid la falay mid la falayo oo mudan in la falo arrinkaas inuu ilaahay xukumo daraaddeed arrinkaasi waa kii horeo in meeshaa jab gaala ka yimaado guul iyo lib muminiinna ay ka soo baxdo arrinkaasoo in la fala ay tahay ayuu alla xukumaya subxana wa tacala saasaa arrinta looga shaqaynaya waila llahi xagga alle baana turjacu loo celinaya alumuura arrimahana xagga alla loo celinaya subxana wa tacala arrimuhu kulligood ilahay baa u taliyo xaggiisay u noqonayaan yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun halka waxaa laydin siinaya aadaabta loo baahan yahay goobta dagaalka marka la joogo la dagaalamayo aadaabta in la ilaaliyo loo baahan yahay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii laqiitum aad la kulataan fi'atan koox iyo jamaaco oo gaalada ah fahbutuu sugnaada cararina wadkuru llaha alla xusa kaiiran in badan alla xusa lacalakum tuflixuuna si aad u liibantaan wa atiicu llaha alla ateeca warasuulahu iyo rasuulkiisa ateeca walaa tanaazacuu ha doodina oo ha murmina oo fatafshaluu aad markaa fulayowdaan ood fashilantaan haddaad doodaan oo watadhaba ay tagto riixukum awoodiinniyo xoogiinnuna uu tago wasbiruu sabra ina allaha alla maca saabiriina kuwa sabra la jirankooda weeye rabbi subxaana wa tacaala wuxuu farayaa muminiinta haddaad koox la kulantaan cadowgiinna sugnaada ha cararina saasa laleeya maana cararka waataan soo marnay in aada ilahi subxana wa tacala uga digay oo loo hanjabay dadka cararaya rasuulkeena salawatu rabbi wasalamu aleyh maalmaha qaarkood xadiidka saxiixi bukhariiyo muslim kuso aroray min xadiidi ibni abi awfa rasuulku sal lay slam maalin maalmaha ka mida oo cadowgiisa uu sugay ayuu dadka la hadlay wuxuu yihi yaa ayuha annaas laa tatamanaw liqaءa alcaduwi was'alu allah alcaafiya bu nabri sal lay slam wardadow cadowgiina inaad la kulantaan ha jeclaysanina waa imtixaan ilah inaad ku dhici doontaan ma garanaysid ilaahayna caafiyo weydiista faidaa laqiitumuuhum fasbiruu wa fii riwaayatin fahbutuu haddaad kulantaan cadowgiina sugnaada oo sabra buu nabi uri sal lay slam cararin waa aayaddan oo kale wadkuru llaha taasi waa mid oo in la cararo lama rabo maxaa yeele maxaad u carar laba mid wey haddii lagu dilana waa xusna oo adduunyadiiyo kadeedkeeda dhaafi oo janno ilahay baad aadi dhibkan iyo qaxarkan adduunyada dhaafi maxaan ku qabnaa addunyada soo kuma rafaadsan addunyaa sijnu lmu'min buu nabi sal lay slam adduunyadu waa ruuxa mu'minka xabiskiisa wey xabis bay u tahay xabiskan ka bixi maayo ilaa uu aakhara aado adduunkan marka waxaad isugu dhajin baaban jirinba waa haddii macnaha ay taadi noqoto ti ilahay kugu timaado haddii kaleetana waa lib iyo guul carar miyaa jira marka maxaad carar hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn labadaa mid ka mid marka cararina bu rabbi subxana wa tacala ta kale aadaabta labaadi waxa weeye rabbi xusa markaad goobta dagaalka joogtaan xuska ilaahay aada u badiya maxaa yeelay dagaalku waa laba dagaal waa kan asbaabtan maadiga ciidankaaga badan iyo hubkaaga badan iyo waxaad diyaarsan karta inaad diyaarsato dagaalka kaa ka weyni waxa weeye waa rabbi ku xidhnaantiisa subxana wa tacala nasriga iyo guushu kuu ku yimaadana waa kaa saas daraaddeed ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa badiya markaad dagaalka ku jirtaan saas way maanaa waxaa la rabaa inaad dikriga ilahay afka ku haysaan gacmahana ka dagaalantaan ayaa la doonaya saas ule maanaa si aad u liibaantaan alliya rasuulkiisa ateeca alliya rasuulkiisa ateeca oo shareecada khilaafkeeda iska jira inaad ilaahay iyo rasuulkiisa garab martaan goortaad dagaal ku jirtaan maxaa yeelay haddii khilaaf dhaco oo diinta la garab maro macsiyo iyo dembi u dhaco markaa jab baa imaanaya somayna kusoo marin suuratu ali cimraan duruustii laga bixinaya dagaalkii uxud iyo jabkii ka dhacay maxaa la yidhi waa dembi aad gasheen soo maahan xataa ida fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu lr cisyaan baa dhacay iyo khalad shareecadii baa meel lagaga dhacay nabiga daacadiisi baa meel lagaga dhacay jabku saasuu ku yimi marka waatiicu llaha wa rasuulahu waa asbaabta nasriga walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhab riixukum waxaa kaloo la ogolayn muran iyo dood haddii goob dalayaal la joogo aad waa in looga taxadaro in la murmoo laysqabsado ama layskhilaafo maxaa yeelay waxay imaanaysaa awoodii baa qaybsamaysa xooggiinaad tegaya oo waad fulayoomaysaan ood waad fashilmaysaan oo idinkii baa qaybsamaya ha yeelina marka muranku mar walba ma fiicna iyo doodiiyo isqabsigu laakiin wuxuu u sii daran yahay markaa macnaha cadowga hor joogtaan oo dagaal ku jirtaan marka waa khatar saas way macnaha laanna qaybsan buu keenaya sabra oo dhibaatooyinka dagaalka idinka soo gaadhaya ku sabra oo adkaysi u yeesha waxaa idin gaadhaya dhaawaca iyo dhimashada iyo carruurta agoontoomaysa iyo dumarka macnaha waxa weyaan maratay yani laga dhimanayo iyo dhibkan idin soo gaadhaya u sabra oo adkaysi yeesha lianna yani guushu sabirkay la jirta saas way macnaha yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii laqiitum aad kulantaan fi'atan jamaaca ama koox haddaad la kulantaan markaad la kulantaan fahbutuu sugnaada oo wadkuru llaha alla xusa kaiiran in badan xusa lacalakum tuflixuuna si aad u liibaantaan wa aticuu adeeca allaha alla adeeco yeela wa rasuulahu iyo rasuulkiisa walaa tanaazacuu ha murmina oo ha doodina oo ha isqabsanina oo fatafshaluu aad fashilantaan ood fulayowdaan jab u idinku dhac marka oo watadhaba ay tagto markaa riixukum yani waxa weye riixukum awoodiin iyo xooggiin u tago alriixu waxaa la yidhahdaa waa xoog alquwatu ayaa la yidhahdaa waa xidda xooggiin iyo awoodiinu markaa ay tagto aa markaad fashilantaan ood fuliyowdaanoo aada iskhilaaftaan wasbiruu sabra ina allaha alla maca saabiriina kuwa sabra ayuu la jirankooda yahay war hadduu khilaaf meesha yimaado jab waxa weeyaan waa la waa la filan waa in la fila way macna saas ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط waxaa laynaga reebay inaan muranno waxaa kaloo laynaga reebaya arrin kale walaa takuunuu ha ahaanina baa layidhi kaladiina kuwii oo kale ha noqonina kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay bataran kibir dartii u baxay wa ri'aa'a annaasi iyo dadka istuskooda inay dadka istustusaan darteed u baxay oo wayasuduuna jeedinaya dadka ka jeedinaya can sabiili illahi jidka ilahay dadka ka jeedinaya wallahu alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitun mid koobay wey gaaladoo kale ha shabihila guryahooda uga soo baxay oo dagaalka usoo baxay kibir daraadii iyo dadku haydin maqleenoo ha laydinka sheego dadka istusid ay istusayaan daraaddeed iyo inay dadka diinta ilaahay ka hor istaagaan oo jidka ilaahay ay ka leexiyaan arrimaha kuwa u baxay oo kale ha noqonina waxay ahaayeen waa kaan soo sheegnay quraysh markay soo baxday oo dhexda ay soo socdaan abu sufyaan waraaq ka socotaa u timid oo uu leeyahay safartii way badbaaday soo noqda iska soo laabta odaygii abujahalha baa wuxuu yidhi markaa ciidanku waa la iskhilaafay rag odayaala waxay ka shaqeeyeen in la kala badbaadiyo labada ciidan oo la noqdo mar hadday safartayna inoo badbaaday dagaal dambe waxba dagaal ayna gelinina ina celiya abujahal baa marka yani go-aan ku gaadhay inuu beder taga mooyaane inuusan laaban wuxuu yidhi walle inaana noqonaynin ilaa aan beder tago oon meeshaa geela ku qalanno oo khamrada ku cabno oy gabdhuhu noo heesaan oo carabina maqasho carabina maqasho oo nalaga haybaysto walla inaan noqonin halkaa waa inaan soo taabto saddex beri waa inaan rigada ku ciyaara bur meesha iyada ma laabanayo kaaway midda laga hadlay marka kibir iyo qab iyo ha lagu maqlo iyo ha lagaa sheego iyo carabi ha kaa haybaysato kuwa saasoo kale usoo baxay ha noqonina bur rabbi subxana wa tacala markaad adiga baxayso maaha isla weynan iyo qab iyo maaha tawaaduc iyo isliidid iyo rabbi baa kuleh addoon baa tahay guul hadduu ilaahay ku siiyana waad heli hadduu ilaahay uusan qadarinna ma helaysid saasaad ku bixi laakiin kibir iyo isla weynan iyo halagaa sheego waa ka maxay dhaxalisiisay nimanka iyaga kabtayda maaragtay baa ka dhacday kabtaydi maaragtay baa ka dhacday waa ka kibir dhibaatadiisi wata rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala walaa takunuu ha ahaanina oo ha noqonina kaladiina kuwii o kale ha noqonina kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay bataran kibir dartii u baxay inay xaqa diidaan wa ri'aa'a annaasi iyo dadka istusidooda darteed inay dadka istusaanoo la maqlo daraaddeed kuwa guryahooda uga soo baxay oo wayasuduuna jeedinayo dadka ka jeedinayo can sabiili illahi jidka ilahay ka jeedinaya wallahu allana bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitun midkii koobay wey kama qarsoona rabbi subxana wa tacala abaalkeedana wuu siinaya waaba siiyey rabbi subxana wa tacala waid zayana lahum shaytaanu acmaalahum wadkuruu waxaad xustaa nabiga ood u sheegtaa dadka id waktiga zayana uu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaanku markuu u qurxiyey acmaalahum camaliyaalkooda markuu u qurxiyey oo waqaala uu yidhi laa haaliba wax adkaan oo raynaya lakum idinka idinka raynaya ma jiro alyawma maanta maanta wax idinka rayn kara ma jiro oo min annaasi dadka ah wa innii aniguna jaarun badbaadiyaan ahay lakum idinkaan badbaadiya idin ahay aniguna waa idin difaacaya falamaa goortii tara'ad ay is arkeen alfi'ataani labadii jamaaco markay is arkeen ayuu nakasa gurtay ama noqday calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkoodu ku noqday oo uu dibdib ugu gurtay wa qaala wuxuu yidhi innii anigu berii'un mid beri abaan ahay minkum idinka beri baan idinka ahay idinkuma jiro ka baxay innii anigu maxaa yeelay araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydaan arkaynin baa ii muuqda innii anigu akhaafullaha allaan ka cabsan wallahu alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay wey alba ninkaa fiiri dadka ragga suu u galay waxay ahayd middanna marka dhexda lagu soo la soo socdo dagaalka inay galaan ay go-aan ku gaadhayaan ayuu ka soo qayb galay fadhigaa lagu tashanayuu yimid horaa waxaan soo sheegnay tashigii fadhigii ay kaga tashanayeen nebiga dilkiisa inuu la joogo soo maha waa mar labaad haddana fadhiga lagu qaadanayo guddoonka dagaalka in la galo goobjoogwe wuxuu isu soo ekaysiiyey nin la yidhaahdo suraaqat bnu jucshum oo reer bani mudlij nimanka la yidhaahdo ugaaskooda ahaa ninkaasuu suuradiisa ku yimid meesha markaasaa wuxuu yidhi dagaalka ka cabsanin odayaashii waxay istuseen wareer dhaha rag baan soo jeediyay haddaynu hadda beder maxamed dagaal kula galno niman reer banu bakar la yidhahdaa jiro oo colaadi ka dhexaysa iyo quraysh nimankii reer bani bakar magaaladii maka inay noo soo dabamaraan soo suurtagal maaha isagaa soo booda wuxuu yidhi aniga reerkayga baa magaaladii difaaciyo reer bani bakar anaa idinka celini dagaalka galabka kuwaa igu daaya aniga aniguna waa idinla jiraa buy dagaalkana waa idinla gelayaa reerkaygii aan ugaaska u ahaana waxaan u sheegayaa reer bani bakar inaysan magaalada maka kasoo agdhawaanin oy difaacaan aniguna dagaalkaan idinla gelaya maxaad rabtaan marka inay kawada yaalayn marka nin kaa fiicanba lama arag maadaama reerkaagiina aad xagga nooga hawlgelisay adiguna dagaalkana la gelayso khalaas dood guddoonkisaasaa lagu qaatay dagaalkiibaa bilowday isagiina meeshii buu joogaa dagaalkii markuu bilowday oo uu arkay malaa'igtiioo soo degtay malakul jibriil iyo malaa'igtiioo ciidamadii la socota markuu arkay shaydaan yani waxay dabadu jeediyey carar buu bilaabay nin la yidhahdo alxaarit ibnu hishaam baa waxay leeyihiin intuu ku dhagay buu waryaa war xaggee nooga carari waryaahe war hebelow a war maalik war xaggeedu carari suraaqow xaggeed aadimi suraaqow xaaladdu markay ugu xumayd baa la joogaya xaggeedu cararaysa intuu iska riixay oo uu turay buu orod bilaabay markaasuu wuxuu yidhi war meesha waxaydaan arkaynin baa ka socdee anugu wixii aan idiin ballanqaadayna ka baxay dagaalkana idinkulama jiro bas wey ilahay baan ka cabsanayaa oo ilahay muxuu marka hore uga cabsan saas wey macana shaqo shaydaan wakaa shaydaanku sidiisaba waa nagii soo barannay fii suurati yani baqarana waanay kusoo baranay alacraafna waanay kusoo baranay sidiisaba khaladka ayuu ku dhex joojin markuu ceebta ku dhex istaajiyo wuu kaaga baxaya saas man kamaali shayطaani id qaala lilinsani kfur falama kafara qaala inii bariiءu minka inii akhaafu allaha rab alcaalamiin markuu ceebta ku dhex istaajiyo buu leeyaha kuma jiro warsoodigii igu soo shukaamiyey ee igeliyey ee isoo qalqaaliyey ee waxanba ka shaqeeyey ee diyaariyey maaha maya maya maya kuma jira anugu maalinta qiyaamadana saa u wey maalinta qiyaamada rabbi wuxuu sheegay markii laysu yimaado oo dadkiisii ay qabsadaan oo yidhahdaa war awey maxaad kaalmadii aw waxaad noo ballanqaaday awey maanta waad waxqabati wuxuu leeyahay maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiya idinkuna wax ii tari maysaan maanta alla waxba idinma tari kareen ina kala wadiya waaba cararaya ninkii waaba kaa marka sidiisaba ballanqaadkaasuu kuu samaynaya waa ku soo wadayaa ceebta markuu ku dhex istaajiyo ninkii shalay kusoo waday maba ahba waa nin kale waaba kaaga baxay macna saas weya wadkur waxaad xustaa nebiyow id waktiga zayana uu qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaydaankii markuu u qurxiyey acmaalahum camalyaalkooda markuu u qurxiyey wuxuu ku yidhi waxaad haysataanna waa xaq ninkana waad ka adkaan doontaan muxuu sheegay dhowr wiilba wataay camalkoodii buu u qurxiyey ilaa shaqadiisu waa qurxintaas wa qaala wuxuu yidhi laa qaaliba wax reeya lakum idinka idinka reeyaay ma jiro alyawma maanta oo min annaasi dadka wax dadkoo maanta idinka adkaan kara ma jira bu wa inii aniguna jaarun la jiraan ahay ama difaacaan ah badbaadiye ayaan ahay lakum idinka reer bani bakarna anaa idinka difaaci dagaalkana waa idinla gelaya falamaa goortii tara'at ay is arkeen alfi'ataani labadii jamaaca maray markay is arkeen waa ciidankii muslimiinta iyo kuwii gaalada markay is arkeen ayuu nakasa noqday ama wuu gurtay oo gadaalgadaal buu u gurtay calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkooda nakaska waxaa la yidhahdaa yani rajaca alqahqara isagoon dhabarka jeedinin buu gadaalgadaal u gurtay iswaardayinhayo is ilaalinahay shaydaan malkuljibriil alkiimaa meesha joogahay waa cara nakasa calaa caqibayhi waa cabsanaya wa qaala wuxuu yihi inii anigu beri'un baan ahay kuka beri aan ahayoo waan ka baxay minkum idinka midkii beri idinka abaanay waan idinka baxay oo idinkuma jiro wey macnaha inii anigu maxaa yeelay araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydaan arag oo malaa'igtii ah waxaydaan arag baa ii muuqda shabka meesha ka soo socda inii anigu akhaafu waxaan cabsanayaa allaha allaan ka cabsanay cabsi ilaahay uu ka cabsanayo toobadkeen kama ahee inuu ihaalagaan ka cabsano meeshan inaan ku dhinto ilaahay waa kii ii ballanqaaday inaan ilaa yowmi yubcauuna laii kaadina ilaa maalin laii ballanqaade tan haddaan ka carbi waayo in laygu halaagaa baan ka cabsan halaagiisa marka lafihiisa ubuu cabsanayaayo toobad iyo cabsidii iimaanka ahayd maaha inii akhaafu allah wallahu allana shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay id yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad id waqti ka sheekee nebigow yaquulu ay leeyihiin almunaafiquuna munaafiqiintu markay yidhaahdeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda maradun oo cudur ku yahay arra bay yidhahdeen waxaa kadiyey haaulaai kuwa waxaa kadiyey diinuhum diintoodii baa kadis waxaa loogu jawaabay waman yatawakal ciddii tala saarat cala allahi alla dushiisa ruuxii tala saarta faina allaha alla casiizun midkii qaalibun way oreeya xakiimun oo xikmad u saaxiibo walow taraa haddaad arki lahayd nebiyow id waktiga yatawafaa ay oofsanayso aladiina kuwii kafaruu gaaloobay almalaaikatu malaaigtu markay oofsanayso yadribuuna ayagoo garaacaya wujuuhahum wejiyadooda iyo wa adbaarahum dabooyinkooda oo wayaquuluuna ay leeyihiin duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi kan waxguba cadaabkiisa dhadhamiya arrinkaa haddaad arki lahayd hee lara'ayta amran cadiimo arrin weyn oo la yaab leh ayaad arki lahayd wy macana dagaalka waxaa joogay ama ma ahee oo xagga maka ka yimid niman munaafiqiin oo qalbiga gaalnima kaga jirto ama ma ahee magaalada madiinayba ku dambeeyeenba munaafiqiintii markay isu fiiriyeen tirada nebi maxamed wato sal lay slam iyo tirada reer quraysheed cadowga waxay yidhaahdeen war kuwan diintoodaa lu goynaysay dheh kuwan qara haaulaai diinuhum kuwan diintoodaa lu goynaysa way kadinaysaa meel aynan waxba ka qaban karin bay diintoodu gelinaysaa markaasay qoorta waxay u gelinaysaa waxaysan yani ka bixi karin diintoodaa kadinaysa waxay ka wadaan iimaankoodaa kadinaya ilaahay baa idiin hiilinaya soo kuma socdaan kaday ka dhigayaan wax yani wax ay ku kadsoon yihiin bay ka dhigayaan waxaa loogu jawaabay ma kadsoone ciddii ilaahay tala saarataay alla subxaana wa tacaala waa kareeye ee xikmadda u saaxiibka adigu ilaahay tala saaro haddaad ilaahay taladaada u dhiibato rabbi baa ku hilinaya hiiladana ilahay baa gacanta ku hay saas way macana waana sidii baynu u dhacday kuwa gaalada ah markay malaa'igtu nafta ka qaadaysa haddaad arki lahay ayaga oo xagga dambe iyo wejiyadaba ka garaacaya ka waxguba cadaabkiisa dhadhamiyana ku haya sidaa haddaad arki lahayd arrin la yaablaad arki lahayd maalinka macnaha waxa way raggii la laayey nafta markii laga qaadayo malaa'ig baa garaacday waagaynu soo marnayo gaaladoo dhan bay saa ku samaysa walow taraa id ilmujrimuuna fii khamaraati lmawti wlmalaaikatu basituu aydiihim ahrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaab alhun wejiyadaa laga garaacayo oo dabadaa laga garaacayo maxaa naftii baa carraysa naftii soo bax marka la yidhahdo bay ku carraysa markaasaa garaac lagu soo saaraya dhibka haysta haddii aad markaa arki lahayd arrin la yaab loo laga sheekayn karin baad arki lahayd wy maana jawaabta saasaa loo gooyey waxaa loo gooyey wax laga sheekayn karo oo afka lagu sheegi karo ma waa wax aad u weyn oo la yaab la wey maana id wakti xusnabi oo ka sheekee yaquulu ay yidhaahdeen almunaafiquuna munaafiqiintii markay yidhahdeen waa munaafiqiintii ama maka ka yimid ama ma ahe kuwii madiinaba ku hadhay baa waxay yidhahdeen iyo waladiina kuwa fii quluubin qalbiyadooda dhexdooda maradun uu cudurku yahay oo qalbiga ka jiran markay yidhaahdeen qarra waxaa kadiya haaulaai kuwan mu'miniinta diinuhum diintoodii baa kadisoo lugoysay maxaa yeelay ciidan ayna iska celin karinin bay u babax dhigeen waman yatawakal ciddii tala saarata cala allahi alla dushiisa ruuxii tala saarta faina allaha alla casiizun midkii reeye wey oo qaaliba xakiimun oo xikmadu saaxiib walow taraa haddaad arki lahayd nabiyo haddaad aragto id waktiga yatawafaa ay oofsanayso aladiina kuwa kafaruu gaaloobay almalaaigtu malaaigtu markay oofsanayso haddaad arki lahayd oy nafta ka qaadayso yadribuuna ayagoo garaacaya malaa'igtu wujuuhahum wejiyaalkooda ayagoo garaacaya wa adbaarahum iyo dabooyinkooda garaacaya si ay nafta uga soo saaraan waduuquu oo ay ku leeyihiin wayaquuluuna ayaga oo le malaa'igtu ku leh duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi kan waxguba cadaabkiisa dhadhamiya saa markaad haddaad arki lahayd hee weli hadalkuma dhicin shay la yaab laad arki lahayd wy maana taa haddaad arki lahayd waxaad la yaabtaad arki lahayd wy maana dalikum dalika bima qadamat aydiikum waana allaha laysa bidallaamin lilcabiid maxaa saa loogu galay gaalada dalika kaas bimaa shay sababtii wey qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiinu ay hormariyeen waana allaha allana laysa inuusan ahaanin way bidallaamin mid dulmiya lilcabiidi addoommada mid dulmiya inuusan ahayn sababta saa loogu galay waa waxay gacmahoodu shaqaysteen iyagaa shaqaystay baa laga wadaa gacantu ilan inta badan iyadaa wax qabata gacmahoodu waxay shaqeeyeen sababtii baa saa loogu galay iyo sababta labaadna waxa weeye inuusan alle addoommadiisa mid dulmiyo ahayn saas maxaa yeelay yani waxayna la imaanin dusha lagama saarin dembi ayna gelinna looma ciqaabin rabbi subxaana wa tacaalana addoommadiisa ma dulmiyo yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu xadiidulqudsigii addoommadaydiiow dushaydan dulmi waan ka xarimay dhexdiinana xaaraan baan ka dhigay ee hays dulminiya bu rabbilahi subxana wa tacala marka ilahay addoomadiisa ma dulmiyo dalika kaas bima shay sababtii wey qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihin wa ana allaha alla wey sababtiisu wa biana allaha alla wey alla laysa inuusan ahaanin bidallaamin min dulmin badan lilcabiidi addoommada mid dulmiya inuusan ahayn sababtii wey labada arrimood baa sabab u ah arrinkaa la mariyay iyo ciqaabtaas kadabi ali fircawna waladiina min qablihim kadab kafaruu biaayaati illah faahadahum allahu bidunuubihim ina allaha qawiyun shadiid lciqaab dhaqankaa lagula dhaqmay oday yani reer quraysheed iyo gaaladii maka ka timid dhaqankaa lagula dhaqmay iyo sida loo galay iyagu uguma horraynin sidaa waxaa lagula dhaqmay ummadihii ka horraysay o dhan baa lagula dhaqmay taasaa laynoo sheegaya sunno kawniyaa layna baraya sunno rabbaani ah oo kownka lagu maamulo oo kuwii iyaga ka horreeyeyna lagu dhaqay oo la marsiiyey kuwana tii unbaa lagu dhaqay oo la marsiiyey ka da'bi aali fircawna da'buhum caadadood caadada kuwa lagula dhaqmayay ka da'bi aali fircawna fircoon aalkiisii caadadeedii wey caadadii fircoon aalkiisa lagula dhaqmay wey iyo wladiina kuwii min qablihim ka horreeyey fircoon aalkiisa ka horreeyey kafaruu way kufriyeen maxaa caadadoodu maxay ahay kafaruu way kufriyeen biaayaati illahi ilaah aayadihiisay ku kufriyeen faakhadahum allahu ilahay baa qabtay bidunuubihim dembiyadoodu ku qabtay in maxaa yeelay ina allaha alla qawiyun midkii taag iyo awoodda wey shadiidulciqaabi ciqaabtiisuna ay adag tahay dalika kaasi oo ciqaabtaa la mariyey bina allaha sababtiisu waxa way biana allaha alle lam yakun inuusan ahayn muqayiran mid doorin nicmatan nicmo mid doorinay nicmadaasoo ancamaha u nimceeyey calaa qawmin qowm dushooda ugu nimceeyey xataa yuqayiruu ilaa ay iyagu dooriyaan maa bianfusihim waxna nafyaalkooda ku sugan waana allaha alle sababtu waxaa kaley tahay waana allaha wabiana allaha alle samiicun inuu yahay mid maqal badan caliimun oo cilmi badan kadabi ali fircawna dabuhum waa lasii wadaa dabuhum caadadoodu ka da'abi ali fircawna fircoon aalkiisii caadadoodii oo kale wey maxaa u caada ahayd kuwa kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisii bay beeniyeen faahlaknaahum waanu halaagnay bidunuubihim dembiyadooda daraaddeed baanu halaagnay wa agraqnaa waan maanshaynoo waan hafinay aala fircawna fircoon aalkiisana biyaan ku halaagnay wa kullun mid walba oo qolyaha ka mida kaanuu waxay ahaayeen aalimiina kuwa ulmiyin ahay ulmi bay ku kaceen macnaha dhaqankii fircawn iyo aalkiisa iyo kuwii ka horreeyey ay ku kaceen ayagana ilaahay kula kacay oo ku sameeye weye kuwan sida lagu sameeyey iyo siday sameeyeen fircawn iyo aalkiisu maxay sameeyeen fircawn iyo aalkiisu waxay sameeyeen ilaahay aayadihiisii bay ku kufriyeen ilaahayna muxuu ku sameeyey dembiyadoodii buu u qabtay oo ku halaagay kuwana sidii oo kale wey ilaahay aayadihiisiibay quraysh iyo reer maka ku kufriyeen kadibna ilaahay dembiyadoodiibuu u qabtay ayaguna dhaqankii fircoon iyay ku kaceen rabbina subxaana wa tacaala sidii fircoon uula dhaqmay buu ula dhaqmay saas manaa oo iyagana dembigoodii baa loo ciqaabay w manaa sababtii baa la sheego waxaa la yidhi alla subxaana wa tacaala sidiisaba nicmo uu addoommadiisa siiyey ma bedelo oo ma dooriyo ilaa ayagu waxa naftooda ku sugan ay dooriyaan ilaahay nicmaduu ku siiye kaa qaadi maayo in adiga xaggaaga isbedel ka yimaada mooye saas man nimankan ilaahay baa u barwaaqeeyey xaramkiisii buu dejiyey nabadgeliyuu siiyey yacni cunto ayaa la siiyey waa la darjiyey nicmadii nooca ahaydee ilaahay siiyey kamayna mahadcelinina way ku kibreen nebigiisiibay kula dagaalameen oo rabbi bay kula dagaalameen oo cadaawad bay u qaadeen nicmadii ilaahay siiyey markii la siiyey way bedeleen naftoodiibay bedeleen maadaama naftooda ay badeleen rabbi nicmadii waa ka qaatay subxana wa tacala saas way caadadii o haddaad adigu badasho waa lagaa qaadan haddaad adigu isbadasho waa lagaa qaadan haddaad adigu hagaagtana waa laguu day saas way maana sida aayad kale ilahi kuleh subxana wa tacala ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim tani way ka guda weyn tahayoo hadday dhibaata ku haysatana dhibaatadaa waxaa lagu qaadi karaa in isbedel xaggaaga ka yimaado oo xumaantii keentay aad ka tagto haddaad wanaag lahayd oo wanaag haysatay iyo barwaaqo barwaaqadii lagaa qaadayna sabab baa loo qaaday waa inaad ishagaajiso haddii barwaaqadii yani waxa weyaan aad wanaagsan tahay ood hagaagtana ilaahay subxaana wa tacaala waa kuu hagaajinaya haddaad xumaatana waa laguu xumaynaya in allaha laa yuayiru ma biqawmin xata yuayiru ma isbedel adug isbedelka adiga xaggaaga haka yimaado markaasaa xagga ilahay uu ka imanaya subxana wa tacala leanna waa isku xidhanta shardigu saas wey maana ayb dhaqanka lagula dhaqmay iyo caadada lagula dhaqmay waa tii fircoon oo kaleeto wey iyo kuwii ka horreeyey aayadaha rabbi bay beeniyeen waa la halaagoo dembiyadoodii baa loo halaagay fircoon iyo aalkiisiina biyaa lagu halaago waa la maansheeyey kulligoodna daalimiin bay ahayen rabbi subxana wa tacala kadabi aali fircawna da'buhum dhaqanku caadadoodu kadabi aali fircawna fircoon aalkiisa caadadoodii oo kale wey fircoon dadkiisii caadadoodii oo kale wey kuwan caadadoodu reequrasheed baa laga hadlay iyo wladiina kuwii min qablihim hortood ahaa maxaa u caado aha waata caadada la sheegay kafaruu way kufriyeen kuwaas biaayaati illahi ilaahay aayadihiisiibay ku kufriyeen fircoon iyo kuwii ka horreeyey faahadahum allahu ilaahay baa qabtay bidunuubihim dembiyadoodiibuu ku qabtay sababtooda maxaa yeeley ina allaha alla qawiyu waa midkii taagloo awoodle shadiidulciqaabi ciqaabtiisuna ay adag tahay wey markuu ku maago ku qaban rabo ka baxsan maysa dalika arrinka ciqaabtaas sababteedu waxa weeye biana allaha alle lam yaku inuusan ahayn muqayiran mid dooriya nicmatan nicmo mid dooriya ma ah nicmadaasoo ancamaha ugu nimceeyey calaa qowmin qowm dushooda ugu nimceeyey alla ma dooriyo ma bedelo xataa yuqayiruu ilaa ay bedelaan ay dooriyaan maa shayga bianfusihim nafyaalkooda ku sugan oo macaasida iyo dunuubtiiyo khaladka ilaa ay iyagu bedelaan yani waxa weye maxaan ujeedaa waxa naftooda ku sugan oona wanaag adhe wanaagga naftooda ku sugan ee nicmada lagu siiyey ilaa ay bedelaan nicmada lagama bedelo lagama qaado saas mana ayb waana allaha alle sababta labaad waxa weye waana allaha wabiana allaha alle samiicun inuu yahay mid maqal badan caliimun oo cilmi badan inuu yahay labadaas sababood baa keentay ciqaabtaa la ciqaabay dadka iyagaa wey maana ayb ayadda inaga darsigeena siinaysa wax wey ee khaaskaynugu ah dhibaatadayna haysata ee yani waxa wey nooc walbaba leh haddaynu bulshanaho mujtamacna dhibaatada ina haysata maxay ku timid waxay ku timid isbedel inaga inagu yimid nicmadii aan haysanay maxaa laynooga qaaday isbedel nafteenna ka yimid baa nicmadii lagu qaaday tan ina haysata iyo dhibaatadan maanta taaganna maxay ku timid isbedel nafteenna ku yimid baa lagu keenay oo sababu ah haddii la doonayo inay xaalku isbedelana xalku muxuu yahay isbedel inaga inaga yimaaday wax isku bedelaya waa inaad mar walba adigu isku noqoto wa asaabakum min musiibatin maxaa layidhi fabimaa kasabat aydiikum mar walba qur-aanku wuxuu ina barayaa idinku isku noqda ruux isagu inu miisaan isaalaad rabaa bulshadu inay iyadu miisaan isaaraabtaan rabaa eedda inaad adigu isa siisaan la rabaa khaladkoo dhan inaad adigu leedahay inaad garowsataan la doonaya xalku adiga uu kaa yimaadood isa saxdo markaasaa iyo wax imaanaya macna laakiin dhibku wuxuu ka joogaa haddaad adigu khalad oo dhan iyo gaf oo dhan iyo musiibo o dhan asal u tahay cid kalena haddana aad u saarinayso oo leeda meelo kale uun aad u wado oo leeda meel kale ka timi meel kale ka timi xaggay ka timi xaggay ka timi war aday kaa timi aday kaa timidoo wax sax oo wax bedel oo isbedel markaasaa ilahay bedelka keenaya subxana wa tacala ka da'bi aali fircawna da'buhum caadadoodu iyo dhaqankoodu ka da'bi aali fircawna fircoon aalkiisa caadadoodi oo kale wey sidii ay u dhaqmeen bay u dhaqmeen allana siduu ula dhaqmay buu ula dhaqmay wladiina iyo wladiina kuwii min qablihim hortood aha kadabuu waa ka caadadoodi kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisay beeniyeen faahlaknaahum markaasaanu halaagnay bidunuubihim dembiyadoodii baanu ku halaagnay sababteeda wa aqraqnaa waanu maanshaynay oo biyaanu ku halaagnay aala fircawna fircoon dadkiisi wa kullun dhammaan kaanuu waxay ahaayeen aalimiina kuwa aalimiina bay ahaayeen iyagaa gardarnaay oo khaladka galay ina shara dawaabi naflayda dhulka ku socota kan ugu shar badani cinda allahi ilahay agtiisa aladiina kuwa wey kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yuminuuna ma rumaynaya inta ilaahay abuurtay oo naflay oo dhulka ku socota gaaladaa ilahay agtiisa ugu shar badan saas man waa aayaddaa soo marray o kale ina shara dawaabi cinda allahi sumu bukmu ladiina laa yacqiluun darsigeena shalay ku jirta ina shara dawaabi naflayda dhulka ku socota kan ugu shar badani cinda allahi ilahay agtiisa iyo xukunkiisa aladiina kuwa weeye kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yuminuuna ma rumaynayaan aladiina kuwaasoo caahadta aad la ballantay minhum caahadtahum caahadta aad la ballantay minhum qaarkood saas mana minhum ayaga xaggooda uma kadibna yanquduuna burinaya oo jabinaya cahdahum ballankooda jabinaya fii kulli maratin mar walba jabinaya walxaal hum iyagu laa yattaquuna ayna isjirayninoo jabinta ballanta ayna iska jirayn fa imaa tadqafannahum haddaad hesho ood ka rayso fi lxarbi dagaalka dhexdiisa haddaad kaga rayso fasharib didi bihim iyaga sababtooda waxaad ku didisaa man khalfahum kuwa iyaga ka dambeeya lacallahum yadakkaruuna si ay u waansamaan waima takhaafanna haddaad ka cabsato min qowmin qowm xaggiisa khiyaanatan khayaana haddaad ka cabsato fambid tuur ilayhim xaggooda u tuur ballankooda u tuur calaa sawaa'in xaal aad sinaan ku dul sugan tihiin xaalaad adig iyo idinka iyagu u siman tihiin ugu tuur baa layidhi ina allaha alla laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khiyaama ilahay ma jecla kuwa gaaladaa ee inta noolahee dhulka ku dul socota ilaahay agtiisa ugu shar badani waxa weeyaan waa kuwa aad la ballamaysa nebi maxamedow qaar iyaga ka midaad ballan la gelaysa kadibna ballantii mar walba way jebinayaan ismana jirayaanoo ballanta jebinteeda iskama ilaalinayaan saas way macanaha yacni gaaladu khaasatan qoysaskii ree yahuudeed ee magaalada madiine deganaa ballan jabin bay caan ku ahayn mar alla markii ballan ay nebiga wada dhigtaanba waa jabinaya waa ka baxaya ballan kale haddana dhiganaya waa jabinaya haddana ku kaluu la dhiganaya waa jabinaya kuwa noocaasa weeye kuwa ilaahay intuu abuurtay ugu shar badan ee dhul ku socoto kuwaasi haddaad dagaalka dhexdiisa kaga rayso oo aad intaad hesho aad kaga adkaato waxaa la leeyahay darsi lama iloobaan ah oo kuwa iyaga ka dambeeya ay ku quus qaataan sii baa laleeyahay nabiga sal lay slm fasharid bihim man khalfahum kuwa ayaga ka dambeeya kuwaasi ku kala didi baa laleeyahay macnaha darsiga kuwaasi ay qaateen iyo wacdarahay la kulmeen waa in dadka kuwa iyaga ka dambeeya hungurigu hayo waa inay ku quus qaataan saas man kuwaasi yayihiin ka dambeeya iyaga waxaa suurtagala in laga wado man khalfahumta in laga wado yani waxa weeye munaafiqiinta munaafiqiinta inay yihiin maxaa yeelay munaafiqiintu waxay ka war sugayeen un nebigu inuu daciifo iyo saxaabadiisu marka niman jaanis sugayay ahayn ama meehe quraysh laynta la laayay iyo dagaalka ay ku jabeen qolyo reer baadiye oo qabaa'il baadiyaha madiine degan baa jiray oo ka war sugahaya iyaga laftooda oo nebi maxamed inuu daciifo magaalada inay belilqaystaan bay istoonhayaan oo yani wax way meesha u joogaan kuwa noocaasee meelaha taagtaagan ee munaafiqiinta iyo la midkaa ama meehe yahuudda oo hungurigu hayo kuwaasi darsi ay ku cibro qaataan kuwan si baa layidhi nabiga sal ly slm saas man si adag ula markaad saa u gashona kuwa kaa dambeeya ay hunguri dambe geli maayo darsi bay qaadanayaan way maana fasharid bihi man khalfahum waxaa la yidhi markaa kadib nabiga sal lay slam haddii aad qolo ka mida kuwa ballanta aad la gashay aad ballanta inay kaaga baxaan aad ka cabsato ballantii baad ka cabsanay leanna ballanta marka laga dhigtaaye waxaa la doonayaa in la kala nabad galo ballantii la ilaaliyo haddii la doonayo ballantii in laga baxana waa in laysu sheego laakiin adoo isdhigtay oo ku talagashan inay heshiis idinka dhexeeyo ballan idinka dhaxayso ballanta inay kugu dhuuntaan oy kugu khayaamaan haddaad ka cabsanayso khayaamadaad ka cabsanaysa khayaanaha kaga jawaabi maxaad samaynaysa si cad oo muuqatood u simantihiin adig iyo iyaga ballantoodii uga baxa u sheego waxaad tidhahdaa war niman yahu ballantii idinka dhexaysa waan ka baxay ha isku kay hallaynina dagaalna u diyaargarooba markay ogaadaan saad adiguba u og tahay oo ogaanshaha dagaal ballantii inay dhammaatay oon laysku hallaynaynin sida aad u og tahay markay u ogaadaan markaa kadib waxaad ku samayn lahayd ku samayn dagaal ku qaad waxaad samayn lahayd samayn markaa laakiin ayagoo ku talagashan inay ballan idinka dhexayso oo heshiis idinka dhexeeyo inaad u dhuumatood u dusto ood ballantii ku khayaanto maya xataa haddaad ka cabsanayso iyagu inay kugu khayaamaan ha ku khayaamin ballantooda u caddee ugo markaa kadib dagaal ku qaato saas way macnaha u fiirsada bal islaamka samaaxadiisa iyo ilahay wuu ku dhaari bal akhlaaqdiisa u fiirsada akhlaaqdiisa ma ma la rabo xataa hadduu gaal yahay in la khayaamo lama rabo waa gaal xoolihiisuna kuma banaana inaad khayaantana kuma banaana inaad dulmidana kuma banaana ilaa xuduudda shareecadu ay ku ogoshahay mooye saas wey xataa hadday dhacayso intaad ballan la gasho ballantooda inaad ku khayaanto magaalooyin dhan iyo dhul dhan iyo xoolo dhan inaad ku helayso waa xaaraam mucaawiyata bn abi sufyaan baa wuxuu ku duulayay ruum buu ku duulahay duulaan buu ah ballan buu kula jiray waqtigiisii uu amiirka muslimiinta ah ballantii baa soo dhawaatay waqtigeedii wuxuu ku talagalay marka ciidamada intuu yani raro meesha furintaa inuu geeyo si maalinta ugu dambaysa ballantii la dhigtay markay dhammaato asagu gacanqaadka uu yeesho markaba dagaal ugu bilaabo nin saxaabada ka mid oo la yidhaahdo camr bnu cambasa ayaa wuxuu yidhi abu sufyaanow mucaawiyow sidani sax maaha buuri ayadan u akriyey wuxuu yidhi sidani sax maaha ciidamada celi xeryahoodii iyo saldhigyadoodii dib ugu celi u sheeg nimankan ballantii inay dhammaatay markaad ay ku talagalaan inay ballantii dhammaatay diyaargarowgaaga iyo ciidamo soo raridaada iyo dagaalkaaga bilow laakiin ayagoo kugu talagashan inay ballantii ku jiraan inaad weerarto walow waqtigii haba dhammaadeen maya diyaargarowgaaga jooji buu ku yidhi mucaawiya meeshii buu ciidamadii ka soo celiyey bal u fiirsad ma aha inaad macnaha waxa weye shareecada meel kaga dhacdo gaal waa gaal inaad shareecada meel uga dhacdo maaha inaad akhlaaqdii islaamku dejiyey aad ka tillaabsatana maaha waa in wax laysku ogyahay kaad la dagaalamayso waa inaad u sheegto waan kula dagaalamaya midkaad ballanta kula jirto waa inaad ballantiisii ilaaliso inta uu ballantii ku ilaalinay laakiin ballanta gudaheeda inaad wax ku khayaanto maaha hadda maalan tusaale dawladaha lagu hoosnoolay dawladaha gaala u taliya adiguna waad ku hoosnoosha sharcigoodii baad qaadatay oo dhulkii baad joogtay oo doola dawladoodii baad ku hoosnooshahay oo ahdi ilaa xaddi maabaa idinka dhexeey inaad tidhaahdo maya sida xarbigii baan ula dhaqmayaayo xoolahooda waa ii bannaan yahay oo xoolahooda waan xadaya oo hay-adahoodii iyo mu'asasaadkoodii baan dhacaya oo saan doonaan yeelayaa maya soomaalida caqiida aada u khariban bay rumaysan yihin waa khaldanta gaal maadaama uu gaal yahayba xoolihiisana waa la qaadan karaa isagana waa la dili karaa maya gaalka la dili karo waa gaalkaad isku ogtiin aad islaysaan gaalkaasay dilkiisa ku banay xoolihiisuna ku banay cadayso hataa tabar leedahay haddaad tabar leedahay waxba ha dhuudhuumanin oo meelaha xoolaha xadine xatooye islaamku ma ogola intaad banaanka a u baxdo waxaad tidhaahdaa war igu talagala waa igula dagalamaya markaad saa u cadaysato xoolahoodana qaado ayagana waxaad ka hesho la tasha markaas macana saasaa shareecadu ogosha war cad baa la ogolaya laakiin dhuudhuumashada meelahan ah yani wax waxba shareecadu ogoshay ma saas wey macana ayib wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala aladiina kuwaasoo caahadta aladiina kuwa caahadta aad la ballantay minhum ayaga xaggooda uma kadibna yanquduuna burinaya ama jebinaya caahadahum ballankooda fii kulli maratin mar walba jebinaya walxaal hum iyagu laa yattaquuna ayna isjiraninoo ballanta ayna iska jiranin jebinteeda faima tatqafannahum haddaad hesho kuwa oo aad dagaalka kaga rayso filxarbi dagaalka dhexdiisa haddaad ku hesho kaga rayso fasharid didi oo kala caydhi bihim iyaga sababtooda man khalfahum kuwa ka dambeeya iyaga ku kala caydhi lacallahum yadakaruuna si ay u waansamaan waima takhaafanna haddaad cabsato min qawmin qowm xaggiisa haddaad ka cabsato khiyaanatan min qawmin qowm xaggii xaalay ka ahaatay khiyaanatan khayaano haddaad ka cabsato inay ku khayaamaan oy ballantii idinka dhexaysay kugu siraan fambid tuur ilayhim ayaga xaggooda ballantoodii u tuur calaa sawaa'in sinaan dusheed xaalaad labadiinaba ku sugantihin oo cilmigeeda inay jabtay aada u simantihin cilmigaasaad u sinaanaysaan macna maxaa yeelay ina allaha alla laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khayaama alla ma jecla subxana wa tacala walaa yaxsabanna yaynan malaynin alladiina kuwa kafaruu gaaloobayey yaynan u malaynin sabaquu inay dhaqeen oy baxsadeen inay ilaahay ka baxsadan yaynan ismalaynin maxaa yeelay inahum iyagu laa yucjizuuna ilahay ma caajisgelinaya wa acidduu diyaariya lahum gaalada waxaad u diyaarisaan ma statactum waxaad awoodaan oo min quwatin xoog iyo taag ah iyo wamin ribaati lkhayli fardaha yani farda xidhashaa fardaha kuwooda la xidhaa yani min quwatin xoog ah iyo wa min ribaati alkhayli fardaha kuwooda la xidhaa turhibuuna xaale aad ku cabsiinaysaan bihi kaa isagaa idinkoo ku cabsiinaya caduwallahi ilahay cadowgiisa idinkoo ku cabsiinaya o ku cabsigelinaya iyo wa caduwakum cadowkiina iyo wa aakhariina kuwo kale oo min duunihim kuwaas ka sokeeya kuwaa ka sokeeyo kuwa aan ahayn laa taclamuunahum kuwaasoo aydaan ogeyn allahu alle ayaa yaclamuhum og wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min shayin shay una fii sabiili llahi jidkale aad ku bixisaan yuwafa waa la oofini lakum ilaykum idinkaa la idin oofini ajirkiisa si dhammaystiran laydiin sin walxaal antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyin gaaladu yaynan moodin inay ilaahay ka baxsadeen xooggooda iyo awoodooda iyo xeelad inay ilaahay kaga baxsanayaan yaysan moodin ilahay ma caajisgelin karaan ilaahay subxaana wa tacaala awood iyo xeeladay kaga baxsadaan ma heli karaan saas way macna kadib baa waxaa la yidhi gaalada waxaad u diyaarsataan cadowgiina waxaad u diyaarsataan waxaad heli kartaan oo awooda diyaargarooba quwada nebigu wuxuu ku fasiray xadiidka saxiixu muslim ku soo arooray alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu bu nabi sal lay slm xoogu waa ganidda xoogku waa ganidda buu nabi sal lay slm yacni waa shiishka iyo qaabka hubka loo isticmaala barashadiisa ayaa xoogga ah nabigu saasuu ku sheegay sal lay slm ganidda iyo shiishka inaad barato iyo qaabka loo dagaalamo taasaa xoogga ah marka waxaa laga wadaa diyaargarooba oo yacni diyaarsada wixii aad cadowgiina iskaga celin lahaydeen maxaa la diyaarsanaya horta bashar waa in la diyaariyo dadkii iimaanka lahaa ee ilaahay ku xidhnaa ee rabbi tala saaramayay ee diinta raacayay dadkaa marka koobaad waa in la diyaariyo dadkaasoon diyaarsanayn ma waxbaa qabsoomi kara waxma qabsoomi karaan kow waa in la helo imkaaniyaadkii bashariga ahaa iyo dadkii yani icdaad iimaani ah waa in la helo kadibna icdaad maadiya waa in la helo awood wixii la heli karo tiknolojiyada iyo horumarka ummaduhu gaadheen iyo kolba meeshii la marayo wixii laga heli karo waa in la diyaarsado markaad diyaarsataan kadib tawakaluu cala allahi marka ilaahay intaad tala saarataan dhaqaashiya markaa saasaa laleey laakiin diyaargarow waa inuu ka hormaro ma aha in inta uu haysto cadowgaaga kaa soo horjeeda in laag inaad haysato shardi maaha nooca hubka uu haysta inaad haysatana shardi maaha laakiin waa inta tabartaada inaad isku hagaajiso iimaankaaguna dhisan yaho ilaahay aad ku xidhan tahay markaa kadibna intaad ilahay tala saarato aad ku dhaqaashiso maxaa yeelay inta badan dagaaladii nebi maxamed iyo gaaladu iskaga hor imaanayeen awooddu isuma dhigmin ya tiradu miyay isu dhigantay maya hubka la watana isuma dhigmin fardaha iyo tiknikada lagu dagaalamayana isuma dhigmin mar walba saxaabada iyo nabigaa yaraa salawatu rabbi rabbi wasalaamu caleyh laakiin meesha maxaa ku jiray nasri iyo guul ilaahay iyo libtiisaa ku jirta taa adiga maxaad ku heli kartaa inaad iimaan ahaan u diyaar garowdo oo dadkan dagaalamaya maxay u dagaalamayaan ay garanayaan oo shareecada wixii khilaafsan ay ogyihiin oo ay isku dayaan inay rabbi mar walba raalli geliyan subxana wataala aadaabtii hadda lasoo sheegay inay ku dadaalaan ta inaga maqan inaga waata wadaninimo haddaan u dagaalano guul ku gaari mayno weligan ku gaari mayno xisbi iyo urur haddaan u dagaalanana gaari mayno haddaynu qawmiyad ahaan u dagaalano iyo midabna gaari mayno qawmiya alcarabiya iyo qawmiya turaniya iyo qawmiya fulaniya iyo qawmiya waxba qaban mayso haddaan loo dagaalamin litakuuna kalimatllahi iyo alculya inay ta ilaahay kor noqoto ta gaaladuna hoos noqoto mabdaa hadduu kaa lumo bas wey adiga gaalka kiniya xoog batoon baa adkaani saas maa weligiinba boodbooda oo weligeenba aynu riyoonno oo weligeenba aynu kolba meel isku xambaarno laakiin xaqiiqadu taa wey haddaadan rabbigaa si dhaba ugu xidhnayn adiga gaalka ishaya kiiniya awood badan unbaa adkaan wadanigaan ku dagaalami ama mabaadi kaliya afkaar kalean ku dagaalamaya wuu kaa xoog badanya meeshaad geli lahayd baa loo bahay rabbigaana ka tagtay ku hiilin laha xageed wax ka raadin marka saas man waaciduu diyaar walaa yaxsabanna yayna malaynin aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sabaquu inay baxsadeen oo ilahay ka baxsadeen oo ka hormareen maxaa yeele innahum iyagu laa yucjizuuna ma caajisgelin karaan wa aciduu diyaariya lahum iyaga ma stadactum waxaad awoodaan u diyaariya oo min quwatin xoog ah iyo wa min ribaati alkhayri fardaha kuwooda la xidhaa xidhada waxaa laga wadaa fardaha goobta dagaalka iyo furintaa yaa la joojiyaa halkaasay lagu diyaar gareeyaan ama ha xidhnaado faraska ama yuusan xidhnaanayna laakiin goobtii dagaalku diyaarku waa heegan rag baa meesha heegan ku ah furintiiyo meelaha muslimiinta laga cabsanay in laga soo galo yay ku xidhayn ribaatul khayl wasa fardahana waxaa loo cabiray tiknikadii lagu dagaalami jiray waagaasay iyada ayadaa ugu xoog badnayd laakiin hadda yani waxyaabo kaley noqotay tiknikadii sooma ribaatul khaylka booskeeda hadda waxaa gelaya yani waxa weeye dabbaabadaha iyo macnaha waxa weye diyaaradaha iyo waxyaalahankaata adduunku gaadhay ee horumarkiiyo teknolojiyada caskariyadu ay gaadhay taas hadda way macana wa min ribaati alkhayli inkastoo nabigeena ay ka sugantay sal lay wasalam alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyama fardaha foodooda ayaa khayrku ku guntan yahay ilaa maalinta qiyamada laga gaadhay waxa weeyaan waa guul iyo haniime labadaasaa foodooda ku xidhan bu nabig sal lay slam saas man turhibuuna xaalo aad cabsiinaysaan oad cabsigelinaysaan bihi kaa isaga la sheegay caduwallaahi cadowga ilahay aad ku cabsigelinaysaan wa caduwakum iyo cadowgiin lan cadowgiina iyo cadowga ilahi waa isku mide markaad xoog leedihiin unbaa laydinka baqo laakiin ninkaan xoog lahayn adduunka waa la jiiri wax xuquuqa uu leeyahayna ma jiro saas way macnaha wa aakhariina iyo kuwo kale ayaad ku cabsigelinaysaan oo min duunihim kuwaa sokodooda waa munaafiqiintii iyo gaaladii kale wey kuwaasoo laa taclamuunahum aydaan ogayn allahu alle ayaa yaclamuhum og idinkuma ogeyn lakin alla og lakin waxay idinkaga cabsanayaan markaad diyaar garowsantihin wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min shayin wuxuun ah fii sabiili llahi jidkale aad ku bixisaan waa xoolihii lagu dagaalami lahaa yuwafa waa la oofini ilaykum idinkaa laydiin oofin walxaal antum idinka laa tudlamuun aan laydin dulmiyeynin hada wabilahi towfiiq wsala allah wasalam ala nabiyina muxamedi wala ali